adan horta waxa weeye luu kala duwan yahay oo runtii dowlad goboleedyadu de waxay u taagan yihiin sistamka dowliga oo federalismka in la ilaaliyo dad badan iyo dhul badan oo soomaaliyeed bay mas-uul ka yihiin loo baahan yaha lagu ixtiraamo lagu ilaaliyo lagu wada shaqeeyo marka sida muuqata markaad aragto waxyaabaha hadda ka socda baydhabo iyo koonfur galbeed amase waxyaabaa ka dhacadhacaya hadda galmudug waxaa moodaa in arrintaasi aysan hadda mid saxa ahayn nidaamka la rabay in aan loo maraynin kana hor imaanaysa heshiiskii dowladnimo iyo federalismka ka hor yimid loo egta insha alla
waayahay maxaad ku diidan tihiin inaad aqbashaan casuumaadda madaxweyne farmaajo ee muqdisho idinkugu fidiyey
maya casmada lama diidin laakiin waxaan rabaa waxyaaba marar badan dhibjita waxay tahay dhowr jeeroo hore ayaa la wada shiray laysu yimid la wada hadlay go'aama la gaaray go'aamadiina waxba kama hirgelinin marka waxay noqotay marka markaa dee in laysu yimaadaahay oo la wada hadlaahay haddana go'aamo kale la gaaraahay haddana la fudin waayaahay waktuna saa ku dhammaada waxay taraysaa ma jirto marka waxa uun laga hadlaya waxay ahayd wadahadal ma xuba wadahadal waa heshiino laakiin waxaa loo baahnaa waxaa weeye in si dhawow jiddi ah loo wada hadlo cidda doonta ha tahay saddexaadna meegasha ay joogta dad badan baa waxay aaminsan yihiin in ama dad badan baa waxay aaminsan yihiin inaad rabtaan faragelin shisheeye oo soomaaliya lagu sameeya maxaad ka leedahay
maya taas muhiim adeer ma aha saxna ma aha mana meelaan kaga hadla arrintaa ma jirto dee cidda iyada waxay doonto fasalinaysa iyada jirtaa hadda waxaa weye aqalka sare dee oo dowlad goboleedyadana matala dad soomaaliyeedna ah nidaamka federalismkaana oo astalgagu ah ayaa galay waawaantaas waana soo dhoweynay haddii ay marka ka jibakeenayaan oo dhanka kalena ogoleysiinayaan in loo heshiiyaahay wax dhibaatada ma jirto anagu diyaar baan in in mataqaana hawsha ay galaan ayagu ay ka noqdaan dhexaad muddadana u noqdaan waayahay warkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu sheegay inuu weli gogashii uu madaxweynuhu fidiyey ay fidsan tahay miyaad imaanaysaan muqdisho waa ka hadala taas waraa looga hadlaaday hadda wax lagaga laabay ma jirto waan hadda kuu sheegay waxaan ku yidhi aqalka sare ayaa hawshaas waxqataa galay isagaana ku jira isagaana ka war dhowraynaa waxa uu ka yidhaahda insha allah